waa sharci muxuu ahaa waddanka aan hadda la jaan qaadi karin waxaan garan karnaa askartannada inay mushaarkii qaadato ay tahay boqol dollar iyo boqol iyo konton dollar waddankannagana baahi badan ka jirto haddana mushaaraadka la siiyo muxuu ahaa xildhibaanada iyo wasiirada ay aad u badan tahay canshuurta dalka laga qaaday iyo muxuu ahaa midda la siiyana aysan maanta isu dhigmi karin sidaasay tahana maanta aad u jeedaan maalin markas in leeyahy kooramka golaha shacabka waa la waayey kooramkii aqalka sare waa la waayey ayagoo lacagtaas qaadanaya in badanoo ka mida ay dal ka maqan yihiin maanta waxaa loogu daray in muxuuha la yidhaaha haddaan dhinto haddii haddii wakhtiga dhammaado ilmahayga ilaa siddeed iyo toban sano ka gaaraan xaquuq ay dalku leeyihiin islaamahayga afar taxaas iyo ninkii laba laba xaquuq ay leeyihiin marka arrintaas waxaan is leeyahay arrin dalkan la jaan qaadi karta maanta maahan waa wakti loo baahnaa markaan shidaal yeelno hadda sharciga batroolka maanta aqalka loo hor keenay wakhtigii markaan shidaal iyo waddanka dhaqaale soo galo laga hadli karaa maanta oo dalka canshuurtiisa iyo dhibaatadiisa iyo waxa meesha ka jirta aad garan kartaan aadan uga xumahay in maanta xildhibaanadu senataradu u codeeyaan in lacag fara badan la siiyo markay siyaasadda muxuuha xilka waayaan arrintaas marka waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed iyo cid kasta waxaan u sheegaynaa inaanan qayb ka ahayn codna aanan bixin madaxweynahana waxaan ka codsanayaa sharcigaasu inuusan dalka la jaan qaadi karin uuna saxiixin muxuuha sharci dhigaya xaquuqdayda iyo muxuuha askar ilmay ilaa ay waaweynaan lacag halaysiin